sidoo kale waxaan isna la kulannay kaariye aadan korey kaariye waxaan si fiican iigu muuqatay shirka s c ee maanta lagu qabtay magaalada boston inuu ahaa shir aad i aad loo soo tafatiray ama aad i aad loo soo agaasimo looga soo shaqeeyey waxaad ka mid ahayd ragga u ololaynayay in jaaliyadiis ugu timaado shir noocan oo kale ah haddaba maxaa kugu kalifay waktigan xaadirka ah inaad shir noocan oo kale ah aada abaabusho inaadeer marka ugu horreysa waan ku salaamayaa fiin xuseen fiin xaaji cali aad baad mahadsantay inaadeer haddaan jawaa su-aashaada ka jawaabay inaadeer marka ugu horreysa shirkani wuxuu horta la la socday oo la daba socday shirarkii jaaliyadda a c c ay qabanayeen adduunka daafihiisa ee lagu taageerayay ururka goboladan sool sanaag iyo cayn dib u xoreynta iyo midnimada dadka dega gobolada sooliya sanaag iyo cayn shirkan wuxuu ahaa shir aada loo soo diyaariyey waktina laga soo shaqaynayey wakti badanna lagu bixiyey shirkanna hawshii loogu talagalay iyo qaabkii loogu talagalay inuu socdo wuu dhacay maasha allah waad arkaysa dee shirka siduu ahaa sida dadku diyaarka ugu ahaayeen waxyaabaa lasoo bandhigay wixii shirka loogu talagalay iyo qaabkii loogu talagalay iyo hawshii lagala haadoo dhanna waana ku guulaysano waa dhammaynay maasha allah maxaa kalifay jaaliyadda boston inay maanta shir noocan oo kalaa isugu timaado waa runtaa xuseen shirkani horta waa shirkii ugu horreeyey hadda ilaa iyo ilaa iyo bishii ugu dambeysay baanu abaabulkiisa ku jirnay waana shirkii ugu horreeyey jaalladu ay qabatay taageerada a c c aanu ku muujinayno haddaanu nahay jaaliyadda boston annagoo meel wada joogna oo urursan oo shaqaynayna oo calaamadii soomaaliya iyo maxaa ku sheegaa calaamado muujinaya a c c waxa ay tahay iyo calankii soomaaliya oo dhexda kaga yaala sababtuna waxa weeyaan a c c inay tahay deegaan matela dee magacyada deegaan matela dadka degan deegaanada sooliya sanaag iyo cayn ahna dad soomaaliyeed oo dadkii xornimadii soomaaliya usoo dagaalamay iminkana diyaar waa inay soomaaliya xornimadeedii iyo soomaalinimadii ay soo noqoto waad ogtaado qabiilada hareeraha naga xiga maamulaha ka jira marka maamuladaasi maadaama aan lagu fashilmay oo aan muddo years lagu dhex qasnaa dhibaato weynayna naga soo gaadhay inaanu ka tashanno annaguna nidaam iyo mataqaanaa maamul gaara deegaamadan laga sameeyo nidaamkaas iyo maamulkaasoo ka mid noqonaya soomaali weyn soomaali weynna sidii soomaali weyn laysugu keeni karaa xal u raadinaya nidaam ka duwan buu noqonayaa nidaamada ka jira heeraha ama qabiilada ku salaysan ama siyaasadda gaarkaa ku samaysan ama kala qaybqaybinta iyo dadka dhibtiisa waxaan jecellahay inaanu arrimaha anagu ka xorowno aanaan shaqo ku lahayn soomaali wixii wanaageeda iyo sukeenkeeda aanu ka shaqayno moogta kari ma waxaas leedahay in jaaliyaddu hadda way baraarugtay miyaa su-aasha hadalka sidaad u wadid oo jaaliyaddu way baraarugtay oo dibudhaca ku yimid gobolada s s c ma waxaa lagu eedeyn karaa jaaliyadda dibadda oo aad uga seexatay marka maanta ma waxaa is leedihiin qaladaadkii horey aad u samayseen saxa miyaa masaasa hadalku inaader waa runtaa way jirtaa waa la baraarugay isku hadlayn baa la qabay maamulka deegaanada puntland ayaanu ka mid ahayn dadkii wax ku darsaday baanu ka mid ahayn waxaanu aragnaa hadda ilaa waktigan xaadirka in dhibaato aad weyna naga soo gaadhay oo dhulkayagii la qabsaday oo macnaha deegaankaygii dibudhac ku dhacay horumar la-aan ku dhacay sababtaas ayaa hadda dadka dibadda jooga qurbaha ay arkeen in dhinacii siyaasadda ee deegaamada iyo puntland lagu fashilmay somalilandna de waa qabiil soo duulay isagoo arrintiisu waa caddahay marka arrintaasaa keentay dadku hadda inay u ololeeyaan inay soo celiyaan marka ugu horreysa deegaamadooda gacantana ku dhigaan iyagoo ay maamulaan kadibna ay waxa ay doonayaan markaa meeshay doonayaan hadday soomaali weyn doonayaan hadday si kale u macneeyaanba iyagoo ay waxa ay doonayaan iyaga ka go'do dhinacan maamulka somalilan aad ku tilmaantay qabiil soo duula inuu yahay waxaynu ognahay maamulka somalilan inuu yahay inuusan ahayn qabiil qura balse hor kacayaan dad u dhashay reer s c marka ma waxaad leedahay iyaguna waxay ka mid yihiin qabiilka gobollada waqooyi sida qabiilada dega burco iyo hargeysa inaader maya waa runta laba mid ah laakiin waxaan xusayaa marka ugu horreysa dadkan yaa doortay dadka shacabkii ma doorta raalli ma ka yihiin maxay qabteen maxay dhulkooda u keeneen qabiilkan iyo dadkan toojarka lagu samaynaye ee la dilayo ee xabsiyada laga buuxinaye ean deegaamada ilaa xabsiyada lagu xidhaynaya burbur- bandheero iyo loo dhaadhicinaya baalkii maxkamadaha har- lagu saamanayo burbure macnaheedu muxuu noqon karaa inaan ahayn dad dadka matela inaan ahayn dad wax qaban kara inay dadka dhibaato iyo dulmi iyo dil iyo toojar iyo dhib u keeneen yaa doortay yay mas-uul ka yihiin waa niman shaqo shaqo r- tegey waa niman iyagu danahooda gaara u shaqaysanaya laakiin dadka SSC dad mateli kara maaha kaba kaba capacity ay ku metelaana ma laha capabilityna ma jirto and knowledge iyo aqoon structure ay u samayn karaan ma jirto wad arkaysaa waxa weeyaan waxaad ka garan kartaa u dee wax allaale wax deegaanka ka jira ma jiraan hargeysa joogaan laascaanood ba iyaga ordaya yimaadaan way ka noqdaan waddanka wax horumari kama jiro waxda yaraatee dhaqdhaqaaq oo aad garan karto aad ugu rasaama nidaamkii dowladnimo oo ka muuqdaa ma jiro waxa weeyaan dadkoodii baa intaa la qaada xabsiyada laga buuxinaya la waxaynaya laleeyahay dadku markay diidaan em, sameeyaan mudaharaadyo arrimahaas oo dhan baa caddaynaya inay dadkan dad mid dadka matelaan ahayna dad shaqa tegay yihiin sidii in badan ba laga dhawaajiyey En, waana dhibta jirta hadda ee dadka kacdoonkan samaysay kacdoonkana waa kacdoon ballaaran oo meel walba adduunka daafiyisa iyo dhulkaba ka jira marka iyaga laftoodana dee wogta wax waliba waqti bay leeyihiin waqtigii waa la soo dhaafay hadda dadka la abiis garin jiray waqtigii dadka la waxayn jiray hadda dadku diyaar waxay u yihiin inay nabadgelyana helaan deegaankooda oo si nabadana ay gacanta ugu dhigaan cidna ku duuli maayaan cidna waxayn maayaan laakiin deegaankada in qof kale uu ka taliyo iyo dad loo soo calosoo shaqaysayo la adeegsanaya inay joogaan marnaba raalli ka noqon maayaan arrintaana waqtigeedi iyo samirkeedi waa dhammaaday Ah, tallaabana waa laga qaadayaa sida ugu dhaqsaha badan waanan saas ay arrintu u socota dhinacan jaaliyadda waxaan ay iyagu ku eedeynayaan jaaliyadda jaaliyaddu ina ay ka seexdeen dhulka iyaguna ay yihiin haatan kuwa nabadda iyo wanaagga dhulka ka dhaliyey In marka markii na- wanaaggii nabadoodii iyo waxay sameeyeen la arkay hadda jaaliyaddii oo ku maseertay oo ay doonayaan iyagii in ay ka faramaroojiyaan taladii dhulka ay la wareegeen marka maadaama jaaliyadda hore uga seexatay horumarinta gobolladan s c maxaad is leedahay hadda waad ka bedeli kartaan as jaaliyad ahaan inaad horta nimankan maamuladu shaqeeyaan maamuladuna eh, lama odhan karo dadka deegaanka waxbaa laga qabtay horumarka waxbaa wax badan baa la geliyey waad ogtahayoo dhaqaalaha meesha gale ee dadku ku joogaan oo ku degan yihiin waa dhaqaalaha qurbaa laga diro ama family shaqsigu oo shaqsiyaada loo diro ama horumaro waxyaabo badan oo eh, la qab- muuqan karana waa la sameeyey laakiin waxaan ku sheegaya niyow meesha eh, s n m waa qabiil ururay oo sutagi oo dan gaara lahaa Eh, dadka a c c wax ay ku darsadeen ma jirto meel ay kula heshiiyeenna ma jirto waxaa weeye nimankan tegey halkaa hargeysa tegey ee dad kale de- somalilan baynu nahay somalilan sidee bay ku noqdeen in la isweydiiyo weeye inay weydiiyaanoo war dadka deegaan baanu wada leenahay xuduud baa naga dhexaysa waanaad og tahay oo waxay sheeganayaan garow waagtiisa yoocada meeshii la odhan jiray ee xadkii hore ee ingiriiskii british protectorate ah, British- somali british protectorate la odhan jiray En, halkaasay sheeganayaanba waa wa- calaamadihii ingiriisku dhulka soomaaliya ku sameeyey weeyaan dhulbaantana meeluu kula galay heshiis ma jirin ingiriiskii En, isaaqna xuduud baanu kala lahayn majarteenna xuduud baanu kala lahayn waxa weeyaan deegaankan s c la yidhaahdo En, nimanka jooga ee hadda sheeganaya somalilan waxaan qabaa dadka masiirkiisa inay akhtuubeen inaanay dadkana mateli karin Aa, waxay ku mateli karaana meesha ma yaalla ma muuqato sidaa daraaddeed waxa weeyaan dee nin qabiil kale u shaqaynaya inuu qabiil kale intuu keeno dadkii dhib u keeno oo qaxiyo oo waxeeyo oo deegaankiisa uu dhib gaadhsiiyo arrintaas waa arrin aan tallaabo laga qaadi doono Ah, inda waqtiga aan mu- mustaqbalkana lala xisaabtami doono insha allah kaari aan kaa dhex gala in su-aasheedu waxa weye qurbuhu maadaama uu ka seexday si wadajira inay dalkii wax ugu qabtaan siiba gobollada s c nimankani ay ka heleen fursad maamulka in puntland ha ahaada maamulka somalilan fursad ay halkaa ka heleen maanta fursadoodii maxaa loo siin la'yahay kuwii puntland bayna horaa loo siiyey de waan waa runta een, horta meesha wax fursada ya- yaallaa ma jiraan wax aa, nimankan ay qaban karaan oo hadda muuqdaana ma jiraan horena wax u qabteen ma jiraan muddo saddex sana aba hadda waad garanaysaa afar sano ku dhowba puntland somaliland deegaanka hadda ay joogtaa soo gashay oo waad garan kartaayo dhibaatada deegaanada laga sameeyey barakac baa laga sameeyey torture baa laga sameeyey dad xabsiyada laga buuxiyey baa laga sameeyey waxaa dadku waadankiisu u arkaan arrintuna ay tahay qabiil soo duulay oo deegaanu lahayn qabsaday oo isagoo markii horena magac snm ahaa imankana somalilan iyo waxaan waxba ka jirin sheeganaya dad mabda alelaya inaan hayn dad dadkooda wax u qabta dad sidaa daraaddeedna action iyo tallaabo cad baa laga qaadaya waqti ay waqti ay noqotaba waayahay kaasi waxa uu ahaa kaariye aadan kooreye oonu ku waraysanay madasha shirka shirka s c ee maanta lagu qabtay magaalada boston ee carigan dalkan maraykanka aku nak nara